أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismiillaahiiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga laan dulsaakiidiinhayso kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashada ethoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ee koonfurta dalka soomaaliya faahfaahino dheeraad ayaa la helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamuwa ee xoogga ku haysata kufaarta kenya kataab al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay sida munaasabadda ciidul adxa looga wada ciiday wilaayaadka islaamiga gaalada midowday ee caalamka ayaa walaac xoogan ka muujisay weeraro khasaare lagu gaarsiiyey kufaartii murtadiinta oo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jamaame wilaasaamiga ee jubbada hoose kuna qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin wilaasaamiga ee jubbada dhexe ay ka samaysay degmada jilib ee wilaayadaas wilaasaamiga ee baay ayaa dowladiina usoo gabagabaysay howlwadeenada maktabka sakawaadka ee degmooyinka ee deegaanada wilaayadaas xildhibaan ka tirsan kooxda ardada soomaaliya ayaa sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan mujaahidiintu inay la wareegaan dalka soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta dibadbaxyo sababay khasaare nafeed imida hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya askarta kufaarta afrikaanta ayaa isaga baxaya xero ay kaga sugnaayeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe waa subaxnimo arbaca taariikhna ay ku beegan tahay labaatanka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashada ethoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta xabashada ethoobiya ee deegaanka awdiilna oo ah deegaan hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka gobolka laamu waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dagaal culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ee magaalada ishakani ee gobolka laamu oo ka mid ah dhuulka muslimiinta ee xoogga ku haysata saliibiyadda kenya dagaalkaasi waxaa allah fadligiisa ku baktay laba askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay afar askari oo isla saliibiyiinta kenya ah kataab al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya sida munaasabada ciidul adxa looga wada ciiday wilaayaadka islaamiga tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir
muuqaalkan ay soo saartay kataab al ikhbaariyaha ee lagu soo bandhigay sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah waxaana lagu arkaya qaabkay dadka muslimiinta ku kala dhaqan qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka u maamuuseen munaasabada ciidda waxaa la arkayaa fagaaryaal ku kala yaala wilaayaadka oo lagu oogayo tukashada labada ragcadood ee salaada ciidda waxaana ugu horeeya musallaha deegaanka kuunyo barro ee wilaayada shabeellada hoose man saama xaqan wattaqa jadlana yalbasu sacdahu mac man yuxibu qad iltaqa
magacayga ah maxamed jaamac waxaana maanta ku yiidayaa fagaara saciid cabdulli maxamed waxaa u ducaynayna walaalaheen falastiin inuu ilaahay guursiiyo inuu ilaahay guursiiyo
والسعد غرد حلقا والمسلمون تزينوا متبسما متأنقا goobaha uu muuqaalkan sida looga ciiday soo gudbinayo waxaa ka mid ah degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan halkaas oo la arkayo musallaha oo ay soo buux dhaafiyeen kumanaan ka mid a bulshada degmadaasi deegaanada hoos yimaada degmooyinka ceelcadde ee wilaayada gedo iyo buulo fulay ee wilaayada baay ayaa iyagana ka mid ah goobaha uu filimkan oo soconaya muddo shan iyo toban daqiiqo soo bandhigayo sidii looga ciiday ciiddii lasoo dhaafay ee al adxa
waxaan ku yidhnay ciid wanaagsan oo farxad leh ilaahay baa ku mahadsan taas ilaahay baan ku xamdinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay jabiyo gaalada ah insha allahu tacaala falastiin allah u gargaaro ayada alla yuhuudda kusoo duushanaya allaha jabiyo متأنقا يتبادلون تهانيا والبشر فيهم باسقا sheekh fuaad maxamed khalaf oo dadka muslimiinta kula ciiday degmada bulafulay ee wilaayada baay ee kasoo muuqanaya filimkan isagoona faqaraha kula hadlay kamarada kataab al ikhbaariya فكبروا والسعد غرد حلقا هذا السرور عبادة والعيد شرع وثقا قال الله تعالى في كتاب العزيز وب- وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون waxaan ku faraxsannahay ciidan oo ciidul adxaa ah maalinta weyn aan soo gaarnay allahna soo gaarsiiyaan uga xamdinaynaa waxaanu ku ciidaynaa musallihii weynaa ee ku yaallay fulay waxaan ku ciidaynaa farxad iyo amni iyo khayr allah baan uga shugrinaa subxaanahu wa tacaala mu'miniintana waxaan ugu yeeraynaa meel kasta ay joogaanba in ay farxaddaas ku ciidaan oo allah uga shukriyaan nicmadiisii uma daalika waxaan ugu yeeraynaa aljihaadu fii sabiili illaah in diinka ilaahay loo jihaado walaalaha ee falastiin waxa ku dhacayo qof walba waa arkaya marka waa inaan diinka ilaahay u jihaadnaa oo gaalada la dagaalnaa oo allah kelmaddiisa ilaa kor noqonaysana waa inaan jihaadka wadnaa waxaan u tahniyeynaynaa mus muslimiinta oo dhanaan u tahniyeynayaa meel kastay joogaan mujaahidiintaan u tihaaniyeynaynaa dhammaan dadka ahlu khayrka waxaan leenahay taqabbala allaahu minna wa minkum saalix alacmaal deegaanka buurdhaxunle ee wilaayada bakool degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud jilib wilaayada jubbada dhexe iyo degmada jamaame ee jubbada hoose ayaa ka mid ah goobaha muuqaalkan uu soo bandhigayo sida ay bulshada muslimka sida weyn ugu damaashaadeen ciidul adxaa ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo shan hijiri iyaga oo gudanaya tukashada salaada ciidda sida uu yahay dareenkooda iyo muuqaalo qurux badan oo ka imaanaya faqarayaashii lagu maamuusay munaasabadii ciidda ayaa lagu arkaya filimkan kooban ee lagu soo bandhigay sida looga ciiday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga
gaalada midowda ee caalamka ayaa walaa xoogan ka muujisay weeraro khasaare lagu gaarsiiyey kufaartii murtadiinta oo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabduqaadir moxamed rabbaanin walaaca daran ee laga qabo howlgallada ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyo dhaqdhaqaaqyadooda ciidan ayaa ku sii badanaya kufaarta caalamka ee duulaan gaaleedka ku jooga dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya kalfadhigii ugu dambeeyey ee gaalada qaramada midoobey ku yeesheen magaalada new york ee dalkaasi maraykanka ayay ku muujiyeen wakiilada gaaladaas u qaabilsan dibidaabyada muslimiinta geeska afrika cabsida weyn ay ka qabaan mujaahidiinta kalfadhiga ayaa la hor keenay laba weerar oo gaalada si weyn loogu xanuujiyey islamarkaana ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maal weeraradaas ayaa waxay kala ahaayeen kii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud iyo weerar kaloo loo adeegsaday madaafiic oo lagu garaacay saldhigga ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyuuradaha ee magaalada baydhabo taas oo golaha ammaanka la horgeeyey kulankan ay magaalada new york ee dalkaasi maraykanka ku yeesheen xubnaha waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay ku soo qaadeen halista weyn ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku hayso ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya kusoo duulay iyo masaaliixda dowladaha reer galbeedka ee u joogaan dalkeenna maxamed amiin suweyf oo ah ergeyga midowda afrika ee soomaaliya islamarkaana gacanta ku haya galka ciidamada kufaarta admis ayaa khudbadiisa ku sheegay in shabaabulmujaahidiin ay yihiin awood halis ku ah waxa uu ugu yeeray dowladnimada soomaaliya iyo faafinta dimuqraadiyadda wuxuu golaha gaalada ammaanka ka hor caddeeyey in weeraradii ugu dambeeyey ee degmooyinka ceeldheer iyo baydhabo ay muujiyeen in mujaahidiintu ay awood u leeyihiin agaasimka weeraro laayaan ah madaxa midowda gaalada afrika ee soomaaliya ayaa weerarkii cagmarinta ahaa ee bishan ka dhacay degmada ceeldheer ku sifeeyey mid halistiisa lahaa wuxuu sidoo kale sheegay in weerar loo adeegsaday madaafiic lagu qaaday saldhigga ciidanka xabashida etoobiya ee magaalada baydhabo uu sidoo kale muujiyey cabsida uu midowda afrika ka qabo halista sii kordhaysa ee mujaahidiinta weerarkaas ayaa geystay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed waxaana ku bakhtiyey toban isugu jirtay siddeed askari oo xabashida etoobiya ah iyo laba sarkaal oo caddaan ah oo la socday ciidanka xabashida diblomaasiga kaafirka ee afrikaanka ah ayaa u sheegay golaha ammaanka waxay ugu yeeraan in cabsida laga qabo mujaahidiintu ay tahay in ay dib u qabsadaan magaalooyinka dhaca soomaaliya haddii ay baxaan ciidamada kufaarta atmis arrinkaasina uu yahay suurtagal weyn murtadka lagu magacaabo cabdisalaan guuleed oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda jawaasiista ee nisa ee kooxda ridada ayaa sidoo kale dhowaan sheegay in aan la dhayalsan karin halista mujaahidiinta al-shabaab ma ahan wiilal yaroo soomaaliya oo caata ahoo jidadka dhex ordaya khatartooda way ka weynta intaas dhaqaalaha al-shabaab u aruuray iyo siday adduunka maanta ula falgelayaan iyo qorshahooda ciidan oon waxba iska bedelaynin iyo intaxi surdoonkoodu yahay markaad fiiriso qorsho soomaaliyeed waa ka wenyahay al-shabaab way ka khatar badan yihiin wayna ka awood badan yihiin intaasoo jeer ka badan inta dowladda soomaaliya ay ku tashanayso ama ay fahamsan tahay calaacalka kufaarta iyo dabadhilfyadooda ka soo yeeraya waa miday sii ogaayeen natiijada ka dhalan karta la dagaalanka towxiidka iyo junuudiisa waxayna horey u sheegeen haddii looga adkaado dagaalka in ay dib jeedin doonaan sidii ku dhacday maleeshiyaadkii afghanistan oo kale jasaaka allahu khayran walaalka rabbaani munaasabad lagu maamuusiyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jamaame ula saamiga ee jubbada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanayay walaalkan bashiir muxidiin abuayman waxay ahayd xaflad ballaaran oo loo qabtay toddoba iyo labaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho dhameeyey barashada qur-aanka kariimka kuwaasoo dhiganayay madarasada alhuda degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose madarasadan oo ka mid a madaariista taxfiidka ee ka furan degmadan ayaa la aasaasay sanadkii labada kun iyo tobankii waxaana ka qalinjabiyey boqolaal arday iyadoona hadda ay wax ku bartaan ku dhowaad saddex boqol oo arday waxaana lagu baraa qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa culuumta shareecada iyo luqada carabiga munaasabad dhowaan loo qabtay ardaydan oo ka dhacday gudaha madarasada ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen qaar ka mid ah ardada madarasada alhuda ee degmada jamaame ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed aad u soo jiitay kasoo qaybgalayaasha أيها الآباء والأمهات والعلماء والنقباء أقول لكم مرحبا بهذه الحفلة المباركة هي حفلة اختتام القرآن الكريم بعدد من طلاب مدرسة الهدى في مدينة جمامة بولاية جب السفلى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأقول للمعلمين والوالدين شكرا لكم بعد شكر الله تعالى على ما بذلتم به من جهود قصيرة ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة إتيان بالجيد واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقا ومستحقا من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفقيم ونحوهما maamulaha madarasada alhuda macalin cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay xafladan xafladatan waxaa loo qabtay arday dhiganaysa madarasada alhuda ee dhammaysatay qur-aanka kariimka ah ardaydaas ayada ah tiradeedu waa toddoba-iyo labaatan arday allah subxaanahu wa tacaala uuna makaniyey in qur-aanka kariimka ah ay dhammeeyaan allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan kadibna waxaaba waalidiintooda ayaa ku mahadsan marti sharaf kala duwan ayaa halkaasi kelimada ka jeediyey waxaana ka mid ahaa suldaanka beesha mursade suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq maantana xaqiiqo waaye waxaa cagsi ah shalay dugsiyadaa la ilhaanaysan jira oo dhararka jajaaxar ku dhigta la dhihi jiray maantana waa ujeeddaa ilmihii in ay sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay ziinada ilmaha in lagu dadaalo quruxdooda in lagu dadaalo ilmihii dhar isku say ah in loo talo maasha allah tabaarak allah xaqiiqo waaye waxaan dhihi karnaa waxbarashada qur-aanka waa ilaahay waa hormariyey ugu dambeyn qaar ka mid ah waalidiinta ka soo qaybgala munaasabadda ayaa halkaasi kula hadlay warbaahinta islaamiga ah iyagoona muujiyey siday ugu faraxsan yihiin in ubadkooda ay dhammeeyaan qur-aanka kariimka alxamdulilah aadaan ugu faraxsannahay caruurteenii oo qalanjabisay maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxsannahay alxamdulilah macalimiinta juhdiga bixisane khayr allah siiyo miisaankooda xasanaadka allah u saaro aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maanta meesha waxaa ka dhacay xalfadda aan la soo koobi karino aad u qurux badan ay meesha ka dhacday oo shuxuurteenna aad u kiciyey alxamdu shukri ilaah waa ku mahadsan waxaa ii dhigtaan maanta waxaa ku qalanjibiyey lix caruur ay qalanjibisay laakiin maanta hadda waxaa u dambeeyay laba wiil iyo gabar madaarista lagu barta qur-aanka kariimka ee ka furan magaalooyinka wilaayaadka islaamiga dalka waa kuwa had iyo jeer lagu qabto xaflado noocan oo lagu weyneynayo qur-aanka kariimka taasoo lagu soo bandhigo jiil xifdisan qur-aanka iyo culuumtiisa jasaaka allahu khayran walaalka abu ayman kun qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin waasaamiga ee jubbada dhexe ay ka samaysay degmada jilib ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan cuhmaan axmed dhuubow in ka badan sagaashan deegaan oo laga maamulo degmada jilib ayaa ka faa'iidaystay deeq raashin qaybin ah oo wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ka fulisay degmada jilib mashruucan oo ahaa mid lagu daryeelayay dadka masaakiinta ah ayaa lagu siinayay raashinka noocyadiisa kala duwan waxaana qaybintiisu ay ka dhacday xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib halkii ay ka socotay raashin qaybinta oo ay ka faa'iidaysteen kun qoysa ayaa si wanaagsan ku qaadanayay raashinka mana jirin isku dhexyaac iyo boob sida lagu yaqaano meelaha ka baxsan maamulada wilaayaadka islaamiga ah warbaahinta islaamiga ah ee landulus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kana warramay waxyaabihii la siiyey wilaayad waa maxaad elinanaa raashin ay siisay beeraaleyaan ahay waxaan deganahay kaytooy alxamdulilah ilaahay mahaddiisu maanta waxaana la siiyey haaf bariis ah haaf bur ah haaf sokor ah iyo caag saliid iyo shandarwo maanta farxaddii aad iyo aad mala soo koobi karo weligii waxaan arka mahaas kumbareero alxamdulilah wilaayada islaamka allaha korka yeelo waxaa ka mid ah haaf bariis haaf sokor haaf bur saddexla saliid iyo shandarwo islaamka allaha korka yeelo deegaankayna buur fuule insha allahu tacaala ilaahay mahadle walaayada mahadlete maanta farxadaan reereen way maynana siiyey markaan haaf bariis haaf sokor haaf buur caag sadaal saliid ilaahayow walaalahayn oo falastiin oo gumaadka la kahayn murugtiin hayd insha allah cabdilaahi bare mariri ayaan ka imaanay mujaahidiinta waxay noo qeybisay raashin saddex loor iyo macal saddexla mujaahidiinta kor allah ka dhiga gaalada allah jabi amiirkeena cubeyd allah xafido deegaankeyga mas-uuliyarow ah koley walaayadda islaamka ayaa nagu adday marka hadda waan ku sugannahay degmada jilib marka yaani raashinka qaadani marka aad iyo aad ilaha ka mahadsanya walaayada ka mahadsanta raashinka hadda faroo ka hayna raayada toohidka kor allah ninka dhigo kuna dhashay waagaad loo yaqaano cabdilaahi baale walaalaha maanta waxay nisiyeen oo talaadada ay tahay saddex haaf mid oo bariis ah mid bur ah mid sukor ah caag saliid iyo xabad shandiroow ah ayay nagu kaalmeeyeen annaga tabaalacisan yuusuf xasan kaskiyaa la yidhaahdaa deegaankayna faarnool wa waxaa lay siiyey sidacla saliid xaaf bur xaaf bariid xaaf sonkor abrahafu ali aamiin balagmaara waa deegaankay walaayada maanta raashin fiican billaaranaana siisay haaf bur e haaf bariis e haaf sokor ah iyo shandarwo iyo sadacla saliid
maasha allah farxaddeenna maanta maasha allah walaayadaa ku mahadsan kayr allaha siiye raashiin haaf bur haaf bariis haaf sokor shandarow saddexle saliid ayaa nala siiye kayr allaha siiye raayaha tawxiidka ku hoos noolna maasha allah ilaahay hanoo nimca ilaahay cadaawada hanaga qabta gaalada allah hanaga jubiyo nimcaan ku noolnahay gaal waxba ogama baahnin saanqad aragaasa raashinka kor fadhi oo walaayadii siidii alxamdulilah hamaali ahay maxamed dhaqane xanshaa la yidhaahaa degmada jilib ayaan deegaanku oon ka tirsanahay ma aha maanta keliya oon qaadanno dhowr jeer oo hadda lamid ahoo kaloon qaadanaa jiraa mar iyo laba iyo saddex aan ahayn raashinka walaayadda sharafta leh dadka ka faa'iidaystay deeqda raashinka ee gaaraya ilaa iyo kunka qoys islamarkaana ka kala yimid dhammaan deegaanada hoostaga degmada jilib ayaa u baahnaa sida ay u sheegeen warbaahinta islaamiga landulus waxayna sidoo kale raashin qaybintan ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen bulshadii ka faa'iidaysatay deeqdaasi
jazaaka allaahu kheyran walaalka dhubo wilasaamiga ee baaya dowladdiina usoo gebagabaysay howlwadeenada maktabka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan abdiraxmaan abuuxasaan dowladan oo dhowr maalin oo xiriira socotay waxaa loo qabtay mas-uuliyiinta degmooyinka ee maktabka sakawaadka wilaayada islaamiga ee baay iyadoona lagu bixinayo duruus kala duwan oo muhiima munaasabadii lagu soo xirayay dowladan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo iyo mas-uuliyiin kale sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abuu muslim oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay dhanka kalena qayb ka ahaa macallimiintii dowladda bixinayey ayaa kelimadan goobta ka jeediyey nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixeynka ku sugan wuxuu yidhi maa min cabdin yastarciihi illaahu caza wajalla calaa raciyatin yamuutu yowma yamuutu aashan liraciyatihi riwaayo kalena waxay ahayd wa huwa kaashun liraciyatihi ilaa lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama riwaayo kalena waxay ahayd ilaa xarama allahu calayhi aljanna qof ma jiro mas-uuliyad loo dhiibay oo ummadda uu mas-uul uga yahay maalinkuu geeriyoonayana uu dhinto isagoo khiyaaneeyey khiyaano iyo meel uga dhacay mas-uuliyaddii ilaa jannada carafteeda ma helayo riwaayada kalena waxay leedahay ilaa jannada waa laga xarimaya oo geli maayo qaar ka mida ardayda oo goobta ka hadlay ayaa soo bandhigay qeybo ka mida duruustii ay qaateen iyo kutubadii kala duwanaa ee dowladda lagu siiyey kitaabada waxaa ka mid ahay kitaab ay ku qoreed almas-uuliya fi lislaam waxaa ku xiga umalaynaya alwalaa walbarac waxaa ku xigay althabaat cala alhidaaya saddex waxaa ku xigay alkhiyaana waxaa ku xigay xifdu alamaana waxaa ku xigay asbaab tuciinu calaa xifdi alwaqti allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan alamaanatu amaanada hiya imaanada kulu ma atamana allaahu kulu maa shay dhammaantiis waay atamana allaahu alle subxaanahu watacaala bumaarnamay buu imaaneeyey misaanad ka aamini alcabda addoonkaba ka aamini calayhi maaga min qaliilin ow kathiirin wal yar iyo wal badan walba hadan falbeytu guriga amaanatun waa imaanuu maana guriga ilaahay subxaanahu watacaala laan ka makaniyey si marnamay bo imaano oo ilaahay subxaanahu watacaala aan dhiibiyo haddii ilaahay subxaanahu watacaala aan sii fadno gurigaba mahelan walwalaayatu walaayadana markamaybu ah amaanatun yaan imaanow ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona faahfaahin ka bixiyey dowladda dowre maalmaha socti oo aqoon isweydaarsi walbarasha waajibaad fara badan lanas sheegow ka saabsan hayti yaa oo kanin gebagabaawa hayta ilaahay fadlijee subxaanahu watacaala ilaahay maynaysee amni iyo salaama yanaysay alxamdulilah nicmo weyn waay intaasi dhan ilaahaya yaninka daagi maalmihii dowradii iyo duruusta iyo aqoon isweydaarsigaasi khayrkaasi fara badan nin socdo waa nicmo ilaahayna siiya subxaanahu watacaala ugu dambeyn waxaa waaliga uu faahfaahin ka bixiyey hadaafta iyo ujeedada raggan la isugu keenay kow hortaa ragga maylo kuyaaba rag gobolka walaayada ka cusub oo walaayaad kale ku kooy ani ka jaraan isbarasho raggii maktabka ka shaqeeyay degmooyinka gaar ahaan hormuudka ku haaye shaqadaasi iyo camalkaasi khayrka badan le ka haay iyo labtasho ani isbaradan khayri wanaag iska baradan qodoba hayti ani tanshiid la sameey oo shaqadii nashaad lan hela oo lan soofay qalbiga lan soofay wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin waanada muminiinta wal antaraas marka in lis waanayo qalbaga lan soofay shaqadii karkaar lamaad lan qaadad yaana hadaf ahayd ahdaafta weliba xoogga lan saaray ani meydaanka ha ku dhalaalona lambaahinya ku madata xildhibaan katirsan kuxridada ayaa sheegay in walaa xoogan ka qabaan in mujaahidiintu ay la wareegaan dalka soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta warkaasi war kale ku aadan askarta kufaarta afrikaantu isaga baxay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellahe waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen marwaan moxamed murtada cabdulaahi kulalajiis oo ka mid ah xildhibaanada dawaaqiidda ah ee kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu siinayay warbaahinta ku sheegay inay welwel ka qabaan amniga kooxda riddada haddii ay baxaan ciidanka kufaarta afrikaanta murtadkan ayaa maruu arrimahaasi ka hadlayey waxa uu sheegay in haddii atamis baxdo ay dalka la wareegayaan mujaahidiinta taasna ay cabsi ka qabaan wuxuu intaasi raaciyey in kooxda riddada soomaaliya aysan haynin maleeshiyaadkii la wareegi lahaa amniga deegaanada ay ka baxayaan ciidanka kufaarta atamis sidaas daraaddeedna ay khatar ugu sugan yihiin deegaanadaasi inay mujaahidiinta la wareegaan isagoo sii hadlayay ayuu ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurgurte inuu burburiyey maleeshaadkii riddada kadib markii uu dagaalo geliyey
annaga ciidan dowladeedba ma hayna deegaankeena waxa haya waa umad kale ciidanka dowladeeda saa burburiyey aw ciidanka dowladda southwestern ciidan dowladeeda xukuma degmo kasta etoobiya joogtay haysay southwest waa arag degmo kasta etoobiyaan baa haya shabaab baa la wareegaya haddaan la helin ciidan bedel lamana hayo lamana dhisna mana soo socdo mana muuqdo dhanka kale ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa isaga guuray saldhiggii ay kaga sugnaayeen deegaanka cayrcaylow ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada afrikaanta ah ee saldhiggaani baneeyey ayaa ka socday dowladda kaafiradda ah ee burundi waxayna kufaartaani deegaankaas uga sugnaayeen tan iyo sannadkii labada kun iyo tobankii amniga waddada isku xigta muqdisho iyo jowhar ayuu kufaarta afrikaanta ah sheegi jireen inay ka sugayaan deegaanka ceelceeglow wuxuuna saldhiggan ay banneeyeen soo duulayaashu noqonayaa saldhiggii saddexaad oo ay ciidamada burundi banneeyaan inta lagu guda jiro bishaana jasaaka allaahu khayran walaalka muran ugu dambayntiina dibadbaxyo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan abuushiba wararka naga soo gaaraya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa sheegaya in saacadii lasoo dhaafay magaaladaasi ay gelgeleen banaanbaxyo ballaaran kuwaasoo uu ka dhashay khasaare dhimashii dhaawacba isugu jira dibadbaxyaasha oo aad u tiro badnaa ayaa xoog ku galay xarunta baarlamanka xukuumadda kaafiradda kenya kuwaasoo burburiyey qaybo ka mid ah baarlamanka islamarkaana dab qabadsiiyey ciidanka dowladda saliibiyadda kenya ayaa banaanbaxyada u adeegsaday rasaas noolnool iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa waxaana ka dhashay khasaariga isugu jira dhimashii dhaawac wararka ka imaanaya xarumaha caafimaadka ee magaalada nairobi ayaa sheegaya in ciidamada booliisku ay toogteen ilaa ay saddex ruux halka dhaawacna uu yahay towneeyo kale ujeeddada dibadbaxyaasha ayaa lagu sheegay inay diidan yihiin in baarlamanka dowladdaasi uu ansixiyo hindise sharciyeedkan ay soo saartay xukuumadda uu majaraha u hayo saliibiga wiliam ruuto balse dowladda ayaa ka biyo diidan dalabka dibadbaxyaasha taasoo keentay in ciidamo booliisu aad u fara badan lasoo dhoobo waddooyinka uu isku soo baxu ka socday kuwaasoo toogashooyin u geystay dadka rayidka ah waxayna sidoo kale ciidamadan adeegsadeen sunta dadka kaga ilmaysiisaa waddanka kenya ayaa xilligan waxa uu wajahayaa asmo dhinaca dhaqaalaha ah taasoo keentay in xukuumadda nairobi ay sii kordhisay canshuurta ay ka qaado shacabkeeda taas ayaana kicisay carrada dadweynaha jazaaka allahu khayran walaalka nuur cali warsame abushiiba guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkays waxaa nimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliya oo anigu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak